dadka ka dhaqan deegaan xeebeedka buurgaawo iyo madaweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoowe bayay ku eedsadeen ini waalkuqobda biilaanto bahsan ee ku jarta deegaanadaasi dadkunyawebay sheegeen in ku dhowaad soddon sano yoon helna welbiye taasay dartieen iyo baaqan diraaya maamulka iyo ganacsatada jubbaland aana ku mid a dadka ka dhaqan deegaan xeebeedka buurgaabo yoweybayo sheegeen in biyo oo nololo muhiima e iyo ondhabiyin aan raabtay odayaalka deegaan xeebeedka buurgaaba oo la hadlay warbaahinta iyo edsi in darsaday madaweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe wallaahi weligeed ceel lagama qudin buurgaabo waa oomane ma laha ceelal waxaan u baahnaan lahayn oo dhinaca biyaha oga baahnaan lahayn inna laga soo caawiyo oo ceelal iyo biyo naloo sameeyo waan u baahan lahay waxaa laga yaabaa maanta iyo berri hadday biyaha ay warta ay ku jiraan oy xoolaha kor ibar ay u marayaan ay isku kaadiyaan caruurta magaalada waxaa waay qod waxaa imaanaya daacun xafadul baa imaanayso way baxayaan reer guraa badan baa aadayaan oodow iyo inta u dhexaysana waxaa laga yaabaa baabuurta inay tin rafaad aysan yihiin oo cadow dhexda ku jiro aad iyo aad waxaan codsan lahayn annaga in madaxweynaha geed dheer iyo geed gaawan uu noo koro uu riig noo keeno riyaaqoo kale unoo furo aan sidadkan ku godanno magaalada biyaheeda lama gedi karo baddi baan ku noolayn berrigana cadowaa daasa meelaan u shaqayno dadkan dhama hayno xoolana fiican aan ku xamaalanlamahayn baddaasaa noo ah gaadiid iyo rati la rarto iyo hal geeloo la maasho baddi baa noo ah baddane way xumaatay marka mudanaha waxaan ka rabnaa madaxweynaha jubbaland haddaan shacabkii aan ku nahay deegaanka reer buurgaabo xeebaha in il dheer irgaaba uu nagu fiiriyo uusan ceel noo qodo intaas waxaan rabnaa codsi baan ka jeedinaynaa annaga haddaan nahay shacabkii ku noolaya magaalada buurgaabo inuu biyo noo keeno annaga biyaan u baahannahay badarka waxaa nooga daro nooga saa'idanah biyaha habeen haddaa qaadna hataa subaxii kale ilahay irsaaqadu ban la qaada ilahay baa ahaayo laakiin biyaha nolosha waa biyaha ilmihii xafaada wax looga dhaqa male wax loogu qabeeya male waayeelihii sidoo kale umulihii baa jiraan dhalaan habeenkii biyo dhaqay aan lahayn marka annaga waa rafaadsannahay mudanaha madaxweynaha hadduu codsigayga soo gaaro cod dheer iyo cod gaaban waxaan ka rabnaa in shacabkii buurgaabo uu dalkiisi dadkiisi ay joogaan inna soo fiiriyo codsanaynajalle madaxweyne dhibaatadeena buurgaabo waa biyo biyo la-aanta buurgaabo wax la koobi kara maaha marka waxaa la raba jalle madaxweyne waad garanaysaa magaalada buurgaabo tuuladeedii waa tuulo buurgaabo aan isla joogi jirin madaxweyne waxaan rabna maanta wixii cabashada ama dhibkan kuu keeno in waxna loo qabto